toddobaadkii hore hay-adda m s f waxa ay magaalada nairobi kaga dhawaaqday in ay gebi ahaanba joojisay howlihii ay ka waday soomaaliya sabab la xiriira xaaladda ammaanka oo sii xumaatay muddo laba iyo labaatan sana ah ayay hay-addu ka howlgelaysay soomaaliya iyada oo gargaar u fidinaysay kumanaan soomaali ah oo tabaalaysan haddaba saameyn intee la eg ayay tallaabadaasi m s f ku yeelan kartaa nolosha dadka soomaaliyeed ee ku tiirsanaa gargaarka ay bixiso sida nafaqaynta xanaanada hooyada uurka leh tallaalka adeegyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mida wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya qaybtan koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadlayno saameynta go-aanka m s f
guud ahaan waxaa xilligan haawanaya oo aanay cidina ku sugnayn xarumihii ay ka howlgeli jirtay hay-adda m s f ee ku yaalay magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo hay-addu ay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu fulin jirtay howlaha la xidhiira adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin waxaana arrintani ay ka dambeysay kadib markii dabayaaqadii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ee hay-adda m s f ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay howlihii samafal ee ay ka fulin jirtay soomaaliya iyadoo tallaabada ay hay-addu ku dhaqaaqdayna ay sabab u noqotay inay gegi cidlo ah iyo meel bannaanba ku soo dhacaan kumanaan ka tirsan shacabka soomaaliyeed oo hay-addaasi si weyn ugu tiirsanaa haddaba inta aynan u gelin waxqabadka hay-adda m s f aynu marka hore dib u milicsanno tirada xarumaha kala duwan ee ay hay-addu ku lahayd gudaha dalka soomaaliya waa kan dictor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ka mid a takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho islamarkaana si dhow ula socda waxqabadka hay-adda m s f hay-addan m s f soomaaliya waxay ku lahayd ilaa labaatan xarumood ku kala yaala puntland somalilan iyo southern central somaaliya xarumahaas dhammaantood yani waxay u howlgeli jireen si isku mid ah waxay wada brofide garayn jireen ama ay bixi jireen adeeg isku nuuc ah oo dhammaystiran adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaan dhihi karaa waa hay-adda ugu yani markii la yihahdo health service provider markii la yihahdo hay-adda ugu ballaaran inay taan jecla hay-addu waxay u qaaban jirtay horta adeeg kala duwan oo caafimaad ay qaban jirtay waxaa ka mid ah bukaan socod eegato impatient yani bukaan la jiifiyo qayb oo bediatric ward ah qayb oo ragga iyo haweenka ah meel maternity ay lahayd delivery rooms ay lahayd o t meel wax lagu qala ayay lahayd lab ama laboratory lahayd x-ray nutrition yani quudinta iyo vaccination iyo tallaalka hay-adda m s f ayaa markii ay albaabada isugu dhufatay goobihii caafimaad ee ay dadka ugu miciini jirtay ayaa durbaba waxa ay dhacdadaasi niyad jab iyo dhibaato xanuunle ay ku noqotay inta badan dadkii taagta daraa ee ay gacanta ku haysay haba ugu daraadeen carruurta haweenka iyo dadka waayeelka ah kuwaasoo u qaybsamay qaar dib ugu laabtay deegaanadoodii iyo kuwa soo ciirsi biday cisbitaallada kale ee ku yaalla magaalada muqdisho si ay uga helaan adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin waxaana goobaha ay ku soo jabeen dadkii ay taakuleynaysay hay-adda m s f ka mida cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir sida ay ku warramayso madaxa qaybta carruurta ee cisbitalkaasi ditooresa luul maxamuud maxamed msf waa hay-ad waxay ahayd wadanka joogto ka shaqeysa gobolada magaalo madaxda iyo goboladaba bixin jirta adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah una fidin jirta dadka ugu baahan sida haweenka caruurta iyo dadka waaweynba ha u badnaadaan caruur iyo haween waxyaabaha iyo ilmaha nafaqada daran oo ay nafaqada bixin jirtay ay ka kaalmeyn jirtay maadaama hadda wadanka ay ka tagta culeys ay noqoteen culeyska ugu badanna wuxuu imaanayaa goboladoo kaleeto oo aan adeeg caafimaad awalba ka jirin kii jirayna ou xirmay waa culeys weyn hadda markii ay tagayeen bukaanada iyo qaarkood waxay kusoo wareejiyeen cisbitaalka banaadir hadday caruurta iyo haweenka dhaqan lahayd wixii cisbitaalku meelihii ay ka shaqayn jireen goobyo caafimaad yaaleen waxay usoo wareejiyeen cisbitaalka ayagoo markay soo wareejinayeena kusoo dara wixii ay u kaalmo ahayd hadday noqon lahayd caanihii hadday noqon lahayd maxay ahaata nafaqadii ay u baahnaayeenna kusoo wareejiyey cisbitaalka haddii aan kasoo qaadano hadda magaalada muqdisho kale waxay joogeen shan goobood iyo ka badan oo ay wax ka qabanayeen hadday ahaan leh oo kulligoodna lahay bukaan jiif maadaama ay baxeen annaga hadda culayska cisbitaalka ayuu saarno maadaama cisbitaalku uu yahay cisbitaal hooyada iyo caruur maxay ahaato awalna qaybihii qaarkood ayaga ay daaweyn jireen hadda anaga ayaa awalba anaga culeysna haystay inuu culeyska nagu soo batay waxaa laga dareemi karaa korar aad u badan inuu le- yeelatay bukaan keena imaanaya isbitaalka naftarkiisa doctoresa luul maxamuud maxamed ayaa tegitaanka hay-adda m s f ku macnaysay culays ku soo kordhay habsame u socodka howlihii caafimaad ee dalka soomaaliya waxaana dhanka kale ay si kooban uga hadashay taakulayntii ay hay-addaasi siin jirtay cisbitalka banaadir msf waxay ahayd hay-adaha ugu badan ayada iyo i c r c aa laga arkaa umlana iyo hay-ado yaroo talyaani oo bixiyaana jirto isbitaalba inay rangareeyaan haddii marka tii ugu weyneed oo ahayd ay ka tagtay wadanka waa culeys kusoo kordhaya caafimaadka soomaalida maadaama meelihii ay tegi jireen ay soo xirmeen waxyaabaha m s f xtaa isbitaalka banaadir iska dhaaf goobooda ay ka kaalmeyn jirto waxaa ka mid ah inay markuu isbitaalka wax u baahdo meelihii aan u ciirsan jirnay ay ka mid ahayd oo markii aan galno qalabka caafimaadka daawada markay nagu yaryihiin oo kaleeto inaan u qoran jirnay maxay ahayd codsiyo codsiyadaasna ay si wanaagsan uga jawaabi jirto waxay ay haysan ayna siin jirtay kaysaskooda criticalkana waxay usoo diri jireen isbitaalka oo waxaan lalahayn wada shaqeyn kaysaskaas ay noo soo diraanna badanaa waxay ahayn transboortkay kasoo bixin jireen kayska ayagaa keeni jira isbitaalka dawadiisa iyo wixii ay u baahan yahayn way way ku tabaruci jireen wayna la soco jireen waxay hay-adaha kale uga gadisnaayeen kayskii ay soo diraan follow up wax la dhahay ku sameyn jireen oo ah inay la socdaan ilaa xaaladiisa meesha ay ku dambayso isbitaalka oo kale way soo booqan jireen si ay u ogaadaan maxaan awoodnaa wixii aan awoodno ayaga aysan haysan si ay noogu soo diraan marka waxay ahaayeen collaboration fiican ayaa naga dhexeeyey taasna hadda waxay u muuqataa inuu go-ayo inkastoo ay meesha ka baxday waxqabadkii hay-adda m s f ayna hubaal tahay wakhtigani in dad badan oo siyaabo kala duwan ugu xirnaa hay-addaasi ay u dhutinayaan adeegyadii ay u qaban jirtay ayaa misena su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay ma la heli karaa xilligan hay-ado kale oo buuxin kara booskii ay bannaysay hay-adda m s f waa kan mar kale doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan yacni aniga inta aan ogahay hay-ad qaban karta howlaha m s f ay qabato oo lagu bedelan karaa ma jirto mana filaayo yacni ma ogaanay dowlad yacni cabasity leh oo ayadu waxeeda samaysa laakiin marka la yidhaha hay-ado ama hay-ad u dhigmi karta m s f ma jirto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho